habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa habeennimo jimco ah bisha oktoobarna waa lix sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o w somaali com afrikada bari saacaddu waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada ad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta iyo caawa ku eegaynay arrimaha siyaasadda ee jubbaland dowlgoboleedka jubbaland runtii wuxuu ku guulaystay inuu siyaasiyiinta uu wadahadal la furo waana caadiyan wax sharci oo jiro waan aqaanaa macaarad cid walba way garanaysaa brofesorka wuu garanaya waa nin aqoon yahan xildhibaankaygii hore shiri waa garanaya wuxuu yahay dadku hadday isu yimaadaan way tashadaan in loo tashadana ma xuma waxaan dhihi lahaa markaan taa ka soo gudbo dadkan waxay u baahan yihiin isbeddel
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mida muslimiinta ku dhaqan dalka kenya oo ka biyo diiday go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaasi qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida naarjiis maxamedi ayaa ku guulaysatay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee loo yaqaano nobel beas brice ee sanadkan naarjiis ayaa ah haweenay wakhtigeeda u hurtay arrimaha xuquuqda aadamaha ee dalkaasi islamarkaana u dooda xuquuqda haweenka dalka iiraan dowladda waddanka iiraan ayaa xabsiga dhigtay haweeneydan saddex iyo toban jeer shan jeer oo ka mida waxaa la geeyey maxkamad waxaana lagu xukumay xadhig dhan muddo koob iyo soddon sannadooda iyo ganaax iyo ciqaab kale oo u dheer guddiga qaabilsan abaalmarinta loo yaqaano nobel beas brice ayaa waxa ay sheegeen in maxamedi ay u hurtay nolosheeda oo dhan xornimada iyo nolosha haweenka kale iyo gabdhaha yaryar ee ku dhaqan waddankaasi iiraan waxa ay hormuud ka ahayd banaanbaxyadii dhowaan amaba sanadkii hore ka dhacay dalkaasi iiraan kadib markii booliiska gacantooda ay ku dhimatay maxsa amiini oo ahayd gabadh yar oo labiiyo labaatan jir ah oo ay booliiska anshaxu xidheen kadib markii lagu qabsaday inaanay si fiican u xijaabnayn ama madaxeeda ay ka tuurtay xijaabka saacada uun kadib markii la shaaciyey in narjiis maxamedi ay ku guulaysatay abaalmarinta sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaa durtaba isqabsaday baraha bulshada iyo warbaahinta kaleba hambalyada ka imanaysa qoyskeeda iyo guud ahaanba haweenka iyo gabdhaha ku dhaqan wadankaasi iiraan kuwaasi oo ku bagaadinayay in doorkeedii ay aqoonsadeen caalamku diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa khamiistii shalayto la sheegay inay soo rideen diyaarad kale oo kuwa aan duuliyuhu wadin ee daroonka loo yaqaano oo laga leeyahay dalkaasi turkiga sida lagu sheegay war ka soo baxay waaxda difaaca maraykanka ee bentagonka diyaaradan ayaa soo dhacday xilli ay ku guda jireen ciidamada cirka ee dalkaasi turkigu howlgal ka dhana xoogaga kurdiyiinta ee dalka syriya taasi oo ka dambeysay qarax ismiidaami oo ka dhacay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga oo la sheegay inay ka dambeeyeen kooxda b k k ciidamada maraykanka ayaa arkay diyaaradda daroonka ah oo fulinaysa duqaymo subaxnimadii hore ee khamiistii shalay taasi oo ay la sheegay inay ku sugnayd goobaha ka caagan aagga duulimaadyada amaba howlgallada ka xadidan islamarkaana ku dhow qiyaastii meesha ay ku sugnaayeen ciidamada maraykanku sida uu sheegay afhayeenka bentagonka maraykanka u hadlay bat raider oo saxufiyiinta u sheegay sidii diyaaradaasi ay u soo dhacday saacado kadib diyaaradda daroonka ah ee turkishka waxaa kaloo iyaduna soo laabatay diyaarad kale oo ka timi dhinacaasi iyo dalka turkiga islamarkaana kusoo dhowaatay meesha ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanku inkasta oo ay jireen wax ay sida ay saraakiisha maraykanku sheegeen in ay la xidhiidheen baaqyana ay u direen dhanka militariga ee xukuumadda ankara qaar ka mida muslimiinta dalka kenya ayaa maanta salaadii jimco kadib waxa ay socod banaanbaxa ku mareen magaalooyinka ay ku sugnaayeen iyaga oo kasoo horjeeday maxkamadda sare ee dalkaasi kenya oo ay ku hor banaanbaxayeen dad aada u tiro badan oo muslimiina kadib markii maxkamaddaasi ay kasoo baxeen qaraar amaba go-aan maxkamadda sare ay xuquuq ku siinayso dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda amaba kuwa istooriya ee ku dhaqan dalkaasi kenya dalka kenya ayaanu jirin hore sharci xaq ahaan ugu ogolaanaya dadkaasi iyo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan hase ahaatee marar badan ayay ka jireen dalkaasi doodo la xidhiidha arrimahan intaa dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida halkaad kala socotaana waa v o a fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington aynu ku bilowna sida aad warkaba ku maqlayseen qaar ka mida muslimiinta dalka kenya ayaa maanta salaadii jimco kadib waxa ay muujiyeen dareenkooda ku aadan sida ay uga soo horjeedaan go-aan maanta ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka kenya wariyaha v o a insaar saalax xuseen ayaa warbixintan nairobi kasoo dirtay muslimiinta kenya ayaa aada uga soo horjeestay in la meel mariyo diiwaangelinta urur u dooda xuquuqda dadka isku jinsiga ah oo ay ku midaysan yihiin taasoo maxkamadda sare ee kenya ay sheegtay in dowladda ay ka gaabisay diiwaangelinta urur ay leeyihiin dadka isku jinsiga ah iyada oo sheegtay maxkamadda in arrintaasi ay ka hor imaanayso xuquuqda bulshada haddaba muslimiinta kenya ayaa maanta salaadii jimcaha kadib waxa ay socod ku soo mareen maxkamadda sare ee kenya iyo aqalka baarlamanka iyaga oo markaasi muujinayay sida ay uga xun yihiin arinta kasoo yeertay maxkamadda waxayna dowladda kenya ka codsadeen in arintaasi marnaba aysan ogolaanin maxkamaddana ay arintaasi dib uga laabato magacaygu waa jaamac aadan axmed ku magac dher jaamac jey runahaantii annaga ka muslim ahaan iyo ka bulsho ahaan labadaba waa dhaleeceynaynaa maxkamaddan waxaan ka codsanaynaa in arrintani ay laasho ay tuurto kiiskani sababtoo ah waa dhaqan aan wanaagsaneyn ka bulsho ahaan iyo ka diini ahaan labadaba marka waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sare ee dalka kenya supreme courtka in ay arrintani laasho ayna arrin mamnuuc ah ay ka dhigto maadaama arrimahani ay jiraan arrimo aada u saameynaya bulshada iyo dhaqanka suuban iyo dhaqanka bili-aadnimo labadaba Mimi naitwa Karima Saidi. Mimi ni mwana...
magacaygu waa kariima saciidi waxaan ka mid ahay ururada haweenka ee magaalada nairobi aad ayaan uga xumahay arinta kasoo yeertay maxkamadda waxaan halkan u joognaa inaan muujino dareenkeenna sida aan arintaasi uga xunnahay arrintani dhaqan islaam iyo midka kiristiyan intaba kuma bannaano mana ku habboona aad ayaan arrintan uga soo horjeednaa waana dhaleecaynaynaa waxaan ka codsanaynaa dowladda ruuto in arrintaani aysan marnaba ogolaanin
kwa majina mi naitwa abdinasir hasan leo sisi tumejumuika hapa kama waislamu tupinge maanta waxaan iskugu nimid anagoo muslimiin ah waxaan ka soo horjeednaa sharcigan oo ogolaanayo dadka isku jinsiyada ah inay isguursadaan annaga haddaan nahay muslimiin waxaas ma ogolin dadka xitaa kiristanka ah diintooda ma ogolo
agaasimaha kollejka macrifa doctor cabdisalaan aadan ayaa waxa uu ka hadlay khatarta ka dhalan karta arrintan haddii aysan dowladda ka hortagin
si aan ognahay waddankan kenya gey waa jiraa wuu jiraa waana jiraan waana jiraan dhowr kilaab ayay leeyihiin oo ku yaalla magaaladan oo la ogyahay intii horeyse waxaa way dadka ma sheegan jirin waa aamusi jireen laakiin hadda waxaa maxkamaddii markaa ku dhawaaqad kadib waxaa bilowday dadka inay sheegtaan ay hadlaan taasna waxay keenaysaa promotion ama sare u qaadis ku saabsan in dadku geega ay soo baxaan ama qowmiyad ay socad u soo baxaan mujtamaca kusoo biiraan waxay kaloo keenaysaa in xataa ay ka hadlaan inay tacliinta lagu soo daro taasoo mashaakil badan ku keeni karto society-ga marka waxaan ugu baaqi lahaa maxkamadda inay ka laabato balse ay mamnuucdo ayna ayna ku dhawaaqdo in geysim la ogoleyn wadankan kiristaani muslim kulli ay diidan yihiin aqoonsiga urur isku jinsi ah ayaa sharci darro ka ah waddanka kenya waxayna horey dadka muslimiinta ah iyo sidoo kale kiristiyankaba ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka kenya inaysan marnaba arintaasi ogolaanin intisaar saal xuseen v o a nairobi
waa hagaag dhegaystayaal haatana koonfurta suudaan guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe xafiiska ay ku leeyihiin koonfurta amaba suudaanta koonfureed ayaa ku eedeeyey dowladda waddankaasi inay caburinayso mucaaradka iyo dadka xorriyadooda u hadlaya hay-addu waxa ay sheegtay in xadgudubyada noocan ah ay wiiqayaan isla xisaabtanka iyo dimuqraadiyadda dalkaasi maxamed yuusuf ayaa warbixintan magaalada nairobi ka soo diray waa kan xuseen barre aadan
xafiiska hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqda aadamaha ee suudaanta koonfureed ayaa soo saaray warbixin cusub oo ay ugu magacdareen cadaadis xoog leh taasoo eegaysa xadidaadda nidaamka dimuqraadiyadda iyo madaniga ah ee suudaanta koonfureed hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey xafiiskeeda suudaanta koonfureed ayaa ku eedeeyey hay-adaha ammaanka ee dalkaasi iyo mas-uuliyiinta dowladda xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha jirdilka caburinta gacanka hadalka iyo faragelinta shaqada warbaahinta bulshada rayidka ah iyo kooxaha siyaasadda madaxa xafiiska qaramada midoobey ee xuquuqda aadamaha suudaanta koonfureed barni afako oo warfidyeenada kula hadlayay magaalada nairobi ayaa sheegay in xadgudubyadan ay saameyn ku yeelanayaan shacabka si aan kala sooc lahayn
that the state uh, is attacking uh, journalists, uh, activists, and even ordinary citizens, particularly anybody who dares to discuss issues.
waxaan sii wadnay inaan ogaano sanadkan bal in dowladdu ay weerarto suxuufiyiinta dhaqdhaqaaqayaasha iyo xitaa muwaadiniinta caadiga gaar ahaanna qof kasta oo ku dhiirada inuu ka hadlo arrimo ay mas-uuliintu u arkaan inay xasaas yihiin ama ay dhaleeceeyaan mowqifkooda rabshadaha garaaca kufsiga xariga aan sababta lahayn iyo jirdil sexual violence against women arbitrary detentions and torture warbixintu waxay iftiimisay weerarada joogtada ah iyo kuwa aan la xakamaynayn ee ka dhanka ah saxafiyiinta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee gudaha iyo dibadda suudaanta koonfureed oo ay ku jirto dhibaataynta dhanka internetka sida warbixinta qaramada midoobey lagu sheegay hay-adda sirdoonka waxa ay faafreeb ku samaysaa qolalka wararka dhexdiisa iyada oo wakiilo u diraysa halkaasi si ay u eegaan waxa ku jira amaba nuxurka inta aan la daabicin amaba aan la baahin warbaahinta fadhigoodu yahay meel ka baxsan dalkaasi ayaa sidoo kale loo geystaa xanibaado dhinaca shabakadda ah iyo weeraro dhanka internetka ah natiijooyinka cilmi baarista waxa ay daaha ka rogeen in siyaasiyiinta kooxaha mucaaradka ah iyo kuwa u dooda xorriyadda hadalka taasoo ka dhigaysa in ay dadku ku adkaato in ay fikirkooda dhiibtaan maadaama dadkaasi ay dowladdu beegsato maamulka koonfurta suudaan ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay si qasab ah dadka dhaleecaynaya ugu wareejiyaan waddamada afrika taasoo keentay dilal looga shikisan yahay moris mabayer oo dhaleecayey dowladda suudaanta koonfureed ayaa laga soo afduubay gudaha dalka kenya bishii februari waxaana la sheegay in loo kaxeeyey magaalada juba ee caasimadda suudaanta koonfureed halkaasi oo uu kula kulmay jirdil isku dayga lagu doonayey in aan ku helno wasiirka warfaafinta ee suudaanta koonfureed michael mckewi si uu uga jawaabo eedeymahan ayaa lagu guuldaraystay baarayaasha qaramada midoobey waxay ku eedeeyeen xadgudubyayaasha in ay ka dambeeyaan adeega amniga qaranka ee suudaanta koonfureed commishoner afako waxa uu xusay in hay-adda sirdoonku ay adeegsanayso tabo uu ka mid ah kuwa ay adeegsanaysay dowladii dariska leh ee suudaan ka hor intii aanay labada dal kala go-in Now, the primary instrument of repression in South Sudan is the National Security Service. And we found that many of the tactics that they used mirror those that were used by the regime in Khartoum uh, when the country was dalabka still ugu part horeeya ee of lagu Sudan.
caburinayo koonfurta suudaan waa adeega amniga qaranka waxaana ogaanay in xeelado badan oo ay adeegsan jireen taliskii khartuum markaasi oo dalka weli uu ka tirsanaa suudaan tusaale ahaan koonfurta dadka suudaan ayaa weli isticmaala ereyga gost house oo ay ula jeedaan xarumaha qarsoodiga ah ee dadka lagu hayo kuwaas oo caan ku ah jirdilka iyo in la waayo waa isla ereygaasi waana dhaqankii suudaan lagu isticmaali jiray markii koonfurta iyo waqooyigu ay mid ahaayeen in Sudan when the South uh, and, and the North were still one country.
suudaanta koonfureed ayaa xorriyadda ka qaadatay dalka ay dariska yihiin ee suudaan sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii warbixintan qaramada midoobey oo ka kooban toddobiyo konton bog ayaa la soo saaray iyada oo xilliga kumeelgaarka ah ee suudaanta koonfureed uu ku dhow yahay dhammaad iyada oo la filayo doorashooyin la qorsheeyey bisha disembar labada kun iyo afar iyo labaatanka
mahadsaned xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a maxamed yuusuf oo nairobi ka soo diray
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada kismaayo noogu soo diyaariyey wariyaha v o a aadan maxamed salaad
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaad toddobaadka oo jimco kasta aad v o a ka dhegaysataan toddobaadkan barnaamijka waxauu idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa sidoo kale barnaamijka idiin soo jeedinaya anigoo aadan maxamed salaad barnaamijka toddobaadkan ee faaqidaada toddobaadka waxaa igala qaybgalaya xildhibaan shire cabdi maxamed oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee dowlad goboleedka jubbaland kuna magac dheer shiro coley sidoo kale barnaamijka waxaa igala qaybgalaya brofesor cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mid ah aqoon-yahanada jubbaland waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgalaya cabdinaasir caliraage oo ka mida dadka markaasi sida weyn u taageera ee mucaaradka jubbaland ee ka aragti duwan maamulka kusoo dhowaada marka hore barnaamijka ee dhammaantiin
Wadhawa aadan.
waa tahay Een, sidaan ogsoonnahayba ee waayadii dambe waxaa jirtay khilaaf xooggan oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo sidoo kale siyaasiyiin ka aragti duwan kuwaas oo waayadii dambe ku sugnaa dalka dibaddiisa gaar ahaan dowladaha dariskala ah soomaaliya halkaas waxa ay ka karkarinayeen ama ay ka wadeen mashruuc la xidhiidha sidii ay isbeddel maamul ee uga samayn lahaayeen jubbaland iyagoo markaasi inta badan farta ku fiiqayey maamulka oo muddaxileedkiisu uu dheeraaday iyaduna sidoo kale maamulka jubbaland ama dowlad goboleedka jubbaland uu ku guulaystay in la xaliyo qayb ka mid ahi mucaaradka oo markaasi uu heshiis la gaaray waxaana taasi ay keentay in qaar ka mida mucaaradka dib loogu soo celiyey magaalada kismaayo wadahadal dheer kadib halka qaarkoodna ay ku sugan yihiin nairobi iyo adis ababa oo xarumo u kala ah dalalka kenya iyo etoobiya haddaba mucaaradku maxay doonayaan dowlad goboleedka jubbaland maxaa la gudboon bulshada soomaaliyeedse maxaa xal ama dan u ah dhammaan arrimahaas ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka faaqidaha toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan kismaayada kaga imaanaya waxaan ku hormarayaa xildhibaan shire cabdi maxamed shire coley oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee dowlad goboleedka jubbaland bal xildhibaane kusoo dhawow v o a ee, bal ugu horreyn waxaad bal faahfaahin guud naga siisaa een, maamulka jubbaland een, waxaan ognahay in waxyaabo badan uu ku guulaystay oo arrimaha la xidhiidha ee, dib u heshisiinta oo kale gaar ahaanna ee, qayb ka mida mucaaradkii een, qaybna waa ay maqan yihiin marka bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa horumaradii laga gaaray in heshiis lala galo ee, dhinaca mucaaradka ee ka aragti duwan maamulka xildhibaan soo dhowow Een, aad baa umahadsan tahay marka hore waxaan salaamaya martida een, dooda igula jirto uu ka mid yahay brofesor cabdulaahi sheekh shaafici iyo maxay aheeday een, cab- saaxiibkay cabdinaasir dhammaantiin waxaan waa in salaamayaa salaan kadib iyo adigoo aadan s- aadan maxamed salaad ah Ee, intaa kadib dowlad goboleedka jubbaland ee, runtii wuxuu ku guulaystay inuu siyaasiyiinta uu wadahadal la furo waana caadiyan wax sharci oo jiro haddii sistem dowlad uu jiro kala aragtid wanaasho waa wax nidaam dowli oo la ogol yahay weeyo laakiin kala aragtid wanaashada waa sixid weeye kala aragtid wanaasho midna waxbay dhistaa midna waxbay dumisaa marka wax kasta oo wax dhisaya oo wax toosinayo waa la soo dhoweynayaa waa wax qaanuuni oo sharci weeyaan dowlgoboleedka jubbaland wuxuu wadahadalla la furay siyaasiyiinta qaar ka mid oo nairobi ku sugnaa adiguba xoogaal aad ka tahay inay halkaa yimaadeen si fiican loo soo dhoweeyey laisfahmay taana xoogaal baad ka tahay waana soo dhoweynaa dadaalada ayada taana waxaa ku mahadsan madaxweynaha dowlgoboleedka jubbaland axmed maxamed islaam kuwa dhimanna waxaan diyaar u nahay inaan ayagan maarata saa oo kaleeta aanu soo nimaanno wakhti wakhtiyaa ka mid dadaaladaasna si hoose u socdaan oo way socdaan tallaabooyinkaas dadku waa reer jubbaland xaq bay u leeyihiin inay aragtidooda ka hadlaan xaq bay u leeyihiin inay dalka ay xukumaan lama diidano mana la inkiri karo waa dad reer jubbaland dhammaantoon oo siyaasiyiinna oon aqoonsanahay weeye laakiin waxaan leenahay annagoo wada jirno isbedelkan iyo siyaasadda ay dhinacooda ay ka soo galaan ayaannu ka raadinaynaa bedelkii maaragtay kala fikirka uu mid wax halleeyo ama wax burburiyo intuu noqon lahaa ayadoo maaragtay siyaasadda lagu wada jiro oo isku dhinac wax loo wado in wax la wada dhisto ayaannu ka raadinaynaa in badanoo ka mid a rajada hadda way fiican tahay kama hor dhacayo dadaaladaasna way socdaan kuwii horena waad ogeyd sidoo kale waxaan ku guulaysannay gobolka gedo ood ogeyd kala aragduwanaashada ka jirtay oo muddo dhowr sano ah gacanta ka maqnaa waxaad marqaati ka tahay in aniga laftiga dhowaan aan gobolka geda ka imaaday dadkii uu waftiga hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka aan ka mid ahaa degmooyinka soo maray arrintaasna gobolka gedana ka maqnaashaha jubbalandna waxaa sabab ahaa xukuumaddii hore ood og tahay si qaldan inay gobolka gacanta ugu bixisay iyo afkaaro kala duwan ayadoo ka lahayd arrimo siyaasadeed tii ayadna waa ku guulaysannay waxaa iyadana markhaati aad ka tahay in maamulladii dhammaan heer gobol iyo heer degmo shirweyne halkaan loogu furay oo halkan ay yimaadeen dhammaan dowladgoboleedka jubbaland degmo iyo gobolba inay halkaan shir ugu dhammaaday ayadoo la barahayay maamul wanaagga oo adigu hore aad ugu hadashaan filaya arrintaas u gudbisay marka dadaalada ay dowladdu waddo aad bay u farabad yihiin marka qaybahaas ayaan ku xisi karaa waad mahadsantahay aad baad xildhibaan u mahadsan tahay xildhibaan shiro culey cabdinaasir cali raage ayaa ka mida dooda dadka nagala qaybgelaya oo ka mida dadka sida weyn uga soo horjeeda maamulka islamar ahaantaana taageersan siyaasiyiinta maamulka sida weyn uga soo horjeeda cabdinaasir soo dhowow mucaarad ahaan maxay tabanayaan xaggee wax ka arkoodeen bismillahi raxmaan raxiim horta waan salaamayaa brofesorka iyo xildhibaankii hore ee shire horta waan soo dhoweynayaa walaaladeedii maalinkii hore nairobi ka yimid ee muddo afar sanaa ka maqnaa magaalada kismaayo kuna soo laabtay una yimid dadkoodii iyo deegaankoodii anugu de macaarad waan aqaanaa macaarad cidul bay garanaysaa brofesorka wuu garanaya waa nin aqoon yahana xildhibaankaygii hore shire waa garanaya wuxuu yahay dadku hadday isu yimaadaan way tashadaan in loo tashadana ma xuma waxaan dhihi lahaa markaan taa ka soo gudbo dadkan waxay u baahan yihiin isbedel isbeddelka markaan ku leeyahay in inta kismaayo la qaado biyaha badda lagu dhaqan ma ah horumar bay u baahan tahay doorasho xor iyo xalaal ku dhacday u baahan tahay markii saan ku leeyahay xildhibaan shire wuxuu sheegay in maamulkii gedo la keenay kismaayo gedo shan qof ma aha gedo salaadiin bay leedahay ugaasiyay leedahay siyaasi bay leedahay ururo bulshay leedahay shacabkii dhammaa bay leedahay shantaa qof ma aha maxaan ku dhahdaa dadkii matalayay gedo waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin dhab ah in la iskugu keeno shacabka oo ka gees ka gees loo iskugu keeno markaan ka gudbo maamulka jubbaland saddex toban sano u dhisan yahay labaatan kilomitir magaalada kismaayo dhinac uma dhaafin guryaha ka dhisan ee la leeyahy maanta waa la dhisayna wax maamulka u dhisan ma ahana waa wax dowladaha dowladaha shisheeye dhiseen marka dadku waxay u baahan yihiin mowqif dhab ah axmed iyo jubbaland jubbaland baa weyn annagu jubbaland waan jecel nahay waan taageersan nahay dadkii dhistay baanu nahay dadkii xaquuqdii xaqa ku lahaa baanu nahay waxaan u soo marrayna cid walba waa og tahay laakiin maamulka soo amniga iyo sidoo kale dibudhiska kama shaqeyn aadan amni markaad dhahdo habeen hore ugu dambaysay baa sargaal gurigiisa bamba lagu tuurayay amni lama dhaho waxaan u baahan nahay amnigaan halkan kaga baxayn afmadow nabad ku tegi karo amnigaan halkan kaga baxay badhadegmada badhaadhe aan ku tegi kara nabad baa la rabaa lama rabo inaan fi af madow iyo u kala socdo maxaan ku dhahay dekedda amnigu intaama amnigu intaa wuu ka salwan yahay waxaana loo baahan yahay hadda maanta u dambaysa waxaa laga hadlayaa shir loo fadhiya eeraboortka kismaayo amniga kismaayo inuu gacanta ka bixi doono mar dhow haddaan sidan wax laga bedelin oo inay u fadhiyaan beesha caalamka ciidamadii ka joogay maxaan ku dhahaa amni- nabadsugidda ama atims ama maraykan ha ahaado waxaan u baahannahay walaalka nagi axmed yuusan dhihin anaa dhisay anaa gacanteeda ku dumine in intii qaado isbeddel u yimaado xaqii dastuurka hadda xildhibaanka horteeda fadhiya waa xildhibaankii hore wuxuu u baahan yahay refreshmenty
hadda xildhibaan yahay xildhibaan waa- waqtigiisu waa dhammaaday gartay waa xildhibaanada waqtigu ka dhammaaday waxaa loo baahan yahay inuu intuu tago deegaanka iyo dadku matalayay ay soo doortaan asagoo matalaad shacab wata uu dalka yimaadaan rabnaa waa tahay aad baad umahadsan tahay Eh, brofesor cabdulaahi sheekh shaafici ayaan een, markan aan eegayaa Een, dabcan dooda waad maqashaa Een, aqoon-yahankii gobolkaa tahay Een, xaggee wax ka qaldan yihi baa is leedahay
bismilah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilah Een, waad mahadsan tahay xildhibaanka iyo ah, saaxiibkii cabdinaasirna waa salaamaya Een, horta dee intaynaan dhinacgaxo ka khaldan yihiin guud ahaan waxaan filayaa jubbaland waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada kale ee soomaaliya Een, puntland oo kale hadda waxaa ka jira saasoo kale arrin siyaasadeed oo ku saabsan doorashada Een, koonfur galbeed bay ka jirtaa iyadana saasoo kale Een, jubbalandna waa qaabka uu ka jira galmudug bahas maxaa la dhahaa hirshabeel oo kale een, caasimadda iyo beledweyne iskuma xidhna horta guud ahaan waxaan qiimeynaynaa siyaasadda soomaaliya ee maanta taagan iyo marxaladaha kala duwan ay tahay Een, markaan dhahno laba qolo isdishay ama ilaa laba qabiil ba ahaadaan ama maamul meel ka khaldanaa ama guruubyo isdiidanaa markaad aragto ee kulmay ee heshiisiyey ee maalmo nabad noqday horta waa soo dhaweynaynaa markaan dhab loo hadlo waxaan u baahannahay eh, dalku inuu dib u soo dhismo inuu soo kabto maamulka eh, maxaa la dhahaa amnigu uu isbedelo waxyaalo fara badan guud ahaan waxaan la soconnaa dalku inuu dagaal ku jiro annaga marka ka bulshareed ahaan ama odayaalka xilkas ahaan waxaan arkayno waan ka gaabsannaa in badan saanan u aragno inay wixii soo fiicnaanayaan kadibna dhali- dhaliilaha iyo meelaha u baahan in la dib loo eego iyo aan u aragno Een, barnaamijyada ka socday hadda jubbaland waayada dambe marka gobolka geeda la fiiriyo oo madaxweyne ku-xigeenkii iyo dowladdii qayb ka mid xagga jiraan marka la fiiriyo maamulada isu soconaya madaxweyne kismaayo ku shiray marka la fiiriyo xildhibaan mucaaradkii qayb ka mid ahoo een, heshiis wadagaleen madaxda jubbaland waxyaalaha markaad fiiriso xoogaa waxaad dareemaysaa in wax soo bogsanayaan arag dhinaca kale markaad ka eegto mucaaradka een, hadda matalan rag odayaasha ah ee mucaaradka ah ee cabdi cali raage iyo madaxweyne ku-xigeenka hore jubbaland senator een, dalka ah een, f- een, iftiin oo ragga ragga odayaasha reer jubbaland ee mu- qaarkood mas-uuliyadaha hayo anugu de horta mucaarad uma aqaan waxaan u aqaanaa musharaxiin aragtideeda waxaan u arkaa musharaxiin madaxweyne inay yihiin haddana khaldanahay dee waa dib baan raaligelin ka bixin doonaa laakiin aragtideeda waxay tahay qoladan la heshiisay maamulkan inay tahay niman mucaarad ahaa qoladan hadda maqaano oo aan weli aan heshin inay musharaxiin yihiin oo ay kursiga doonayaan kursiga inay qabtaan ay doonayaan say doonaan kugu kala heshiiyeen Een, qofku markuu dee doonayo nooca inuu qabto tala ahaan saaxiibaday dee mediana waan ka xiriirnaa saaxiibaan ka nahay raggaa soo wada shaqayna way yihiin tala ahaan waan qabaa haddayna jirin khatar amni inay fiicantahay inay yimaadaan waddanka way soo dhex fadhiistaan fikirkooda iyo taladooda sida hadda cabdinaasir oo dhex fadhiyo kale u hadlaya firaddiis oo muujinayo oo xildhibaanka uu leeyahy waa xildhibaan hore oo dowladdan uu leeyahy dowlad hore waaye dhamaqatigu waa ka dhammaaday horta noocaas kalaa ka fiican in ay noqoto in dibadda ay jiraan saaxiibaday aad uguma faraxsani qolada dowladda haysato maamulka haysato halkan joogta oo madaxweynaha iyo institutionska uu madaxda ka yahay ma- iyagana ma jecli inay diidaan inay yimaadaan nimankaasi oo ay isku halayn waayaan inay siiyaan waaye fursad space ba adduunka waxaa jira wax la yidhahdo space qofka space baa la siiyaa marka uu ka hadlo fikirkiis kusoo bandhigo ay yimaadaan markaasna horta u garnaqi lahayn oo aanu arbitration samayn lahayn laakiin hadda qolo xukuumad jirto haysato ciidankeedii amnigeedii oo haysato xoog leh halkaa fadhida iyo niman bannaanka jooga waaye sababtaas baan qabaa inay dad badan oo soo reer jubbaland ah naftirkooda inay wax badan ka ogaadaan inay tahay annaga hadda waan raadinaynaa ruudka ama xididka diidaya nimankaas inay yimaadaan magaalada soo fadhiistaan oo ay dadka la hadlaan oo bulshada la hadlaan oo la tartamaan nimankan laakiin xukunka madaxweynaha laftarkiisu khudbad uu jeediyey axmedoobe waa uu sheegay inay dib magaalada u yimaadaan oo ay dadkooda la kulmaan taa waa soo dhaweynaya hadduu saa yirin anigu ma dhegaysan lakin waan soo dhaweynaya sidoo kale waxaan kula talinaya iyaga inay yimaadaan waa wadankoodii shalay madaxda ka ahaayeen hadda xilal bay u hayaan senataradoo kale xildhibaanado xilal bay u hayaan yimaadaan ku talinaya oo jubbaland ay matalaan taa waan ku soo dhaweynaya haddii ima waayaan oo dhaliil bay ku mudanayaan waayahay aad baad brofesor umahadsan tahay xildhibaan shire dabcan cabdinaasir waa maqlaysay brofesorkana waad degeysanaysay maxaa kaaga baxay waa mahadsan tahay saaxiibadii mar labaad waan salaamaya horaan u sheega waxaan ku idhi nimanka mucaaradka oo naga aragti duwan horta nac nagama dhexeeyo laakiin siyaasad baan isku haynaa siyaasaddana saaxiib ma laha kan bannaanka taagan wuxuu u socod waa kursigaygu inuu laakiin ani idin leey waan ogah waana soo dhowaynayaa laakiin waxaan leeyahay waa diiqe iyo waddo loo maraa jiro iyo nidaam loo maraa jiro xilkana waa meerto maanta markaan aniga joogo isagaa beri imaanaya laakiin waxaan leenahay waxaa wada leenahay waxaan wada dhisanno waxayna gacanteena ku burburinin taa horta waa iga talo weeyaan dadka mucaaradka in badan waxay ku dib heshiisiin shacabka reer jubbaland ma dagaalsano waxaa la samaynaya waa dib heshiisiin siyaasadeed weeye dadka siyaasiyiinta unbaa kale aragtoon maahane shacab waxaa weye beertay wada leeyihiin xoolahay daaqay wada degaan ceelashay wada cabbaan meel kastay wada joogaan wax colaad oo shacab ka dhexay horta ma jirto laakiin siyaasiyiin baa maaragtay si kale u turjumayso waxaan rabaa wixii fikirka siyaasiyiin ahna inaan anagu wada hadalla diyaar baabanahay madaxweynahana wuu ku dhawaaqay waad ogaed shirkii maandhaweyd ka dhacayay gaadhowskiga ee maamulada dhan lasugu keenay waad ogeed oo ku baaqay gogashaas way taallaa annagana haddeer anigana waa ku baaqayaa rag aan saaxiib dhammaan waa saaxiib baan wadanaa rag aan soo wada shaqayna weeye sida saaxiibka cabdinaasir uu gogasha ugu jiro inay u soo galaan midda xoraynta dalkana inaan wada xorayn qayb ka qaadanno hadduusan qofka maanta dalka xoreyn uusan qorigii qaadan oo dalka difaacan see kursiga ku imaan amniga dalkan ka qayb qaadanno horumarkaan ka qayb qaadanno dubadhiskaan ka qayb qaadanno dubaheshiisiisaan ka daba qaadanno anagu saasaan horta ogon lahay waayahay xildhibaan aad baad maasanta laakiin aan kaa dhex galo dabcan sidaan ognahay arrinta gobol gado daqada ka hor aad soo hadal qaaday cabdinaasirna uu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi gado hal qof maaha waxaan ognahay garbaharey oo kale in khilaafaadyo weli ay ka taagan yihiin oo weli xal aan laga gaarin inkastoo degmooyinkii kale maamulka uu ku guulaystay marka ma laysdhihi karaa gado laftirkeeda weli qabyo weeye arrinteeda
waa run gobolka gado toddoba degmo wey lix degmo oo ka mid ah maxaan ku irahda waa og tahay maamulka ka shaqaynaya garbaharida laftigeeda maamulka waxaa jooga guddoomiyihii gobolkaa joogo waxaa jooga guddoomiyihii degmadaa joogo waxaa jooga taliyaasha ciidamada kala duwanaa oo jubbaland baa joogo hay-adihii kala duwanaa oo jubbaland baa joogo in yar oo aan isleeyahay farkudiris oo kale aragti duwanaansho ah oo garoonka uu xaniba yahay farsamo wey ma ahane jubbaland kama maqna garbahare waan joognaa shaqadana way ka socotaa adduunkana meel aan dhacdo ka dhacayno ma jirto markaan soo qaaday cabdinaasir ereyga xalibaa meel bamba lagu tuuray habeen horeo turki baa la qarxiyey caasimadda ankara yaa la qarxiyey adduunka meel walba qarax waa ka dhacayaa meel wax ka dhacayna ma jiraan taa marka laguma xukumi karo amni darra magaalada caasimad waa arkaysa habeen walba wax ka dhacaya waad arkaysaa meel kastee qarax ka dhacayaa waa wax guud wey generaal ah wax hadda annaga jubbaland gaarahaan uga ab maaha arrinta amnigana xil baa naga wada saaran hadda maanta qolo gaar oo in dusha laga saara ay mudan tahayna ma jirto sababtoo annagu maanta xilka annaga hayno kuwa banaaga taagan siay noo bedelaan inaan amniga ka wada shaqayno ayaan horta soo dhaweynaya oo maarta hebel hadduu jiro cadyo ama ku cuni ama ku ciideey inay dhacdo horta waan ka xunnay taana meel laguma gaarayo marka annaga jubbaland dowladdu way dadaalaysaa horumarkay ka shaqaynaysaa amnigay ka shaqaynaysaa dib heshiin siyaasadeedna diyaar baa u nahay arrimaha gobolka geedana waa la xalliyey wax dhibo ka jira ma jira waxay tabanayaan in tusaale ahaan doorasho la qabto kale maxaa doorashada hortaagan doorashada wax hortaagan ma jira ayagaa hortaagan laftigooda hortaagan laftoodaba hortaaganba anaga ma hortaagnin cabdinaasir haye xildhibaanka waad maqlaysaa doorashada waxa leeyahay qolyaha mucaaradka hortaagan haye bismillahi raxmaan raxiim mar kale horta xildhibaan shir waxaan su-aali lahaa dastuurka jubbaland ma aaminsan yahay xildhibaanku kow laba jubbaland ma kismaaya mise waa midda ka soo bilaabata luuq ilaa raadkaamboone guntiga haddaan boyntiga u tago xildhibaanku waxaa la rabaa wuxuu yidhi doorashay ayaa hor taagan qof mucaarada oo waddankiiba ka maqan doorashadu hor istaagi kara ama bologarayn karo horta lama baahna wuxuu yidhi duqa wey aan in yar ku sooda qabsa waxaa la yidhi berigii toddobaatamadii markii af soomaaliga la qorayay yaa waxaa la yidhi af soomaaliga ma lama dhihin ma waan ku barra qoraalkii wixii af soomaaligaan ku baraynaa baa la yidhi dushaan ka hayaa buu yidhi hadda xildhibaan shire dhibaatada jubbaland jirta dushuu ka hayaa umana baahna dadkan iyo shacabkan waxa la yidhahda lip service uma baahna bishimaha keliya in laga sheeg sheego madaxweynaha yidhi madaxweynaha axmed maxamed islaam madaxweynihii hore wuu ku mahadsan yahay intii uu joogay laakiin waxaan dhihi lahayn waxay u baahan tahay xilligan in wareejiyo xilka doorasho xor iyo xalaal qabto la iskugu yimaado muddo sanadaa loogu daray somaa madaxweynuhu wax ayaa ugu daray wax kuma dari karaan as ayagii baan legitimente hadda haysaninba qofku markuu xildhibaanku xasaanadda leeyahay wuu ku dari karaa hadda walaalkii waa xildhibaankii hore waa anoo sharfaya oo kalaamaynaya oo qiimaynaya maadaama uu magacii jubbaland ku soo howlgalay way ka dhammaatay xilligii lasoo dabta xilligeeda kale kaga ekayd waa daatis waay aan kuu leeyahay dastuurka ma xushmaynaya oo ma ogol yahay ka jubbaland u yaalla dastuurka noo yaalla ee jubbaland wuxuu ogol yahay afartii sanaba mar inay doorasho dhacdo afartii sana way dhammaatay axmed islaam uu soo doortayna waa ka dhammaatay hadda sidan waa ku meelgaad xildhibaan hage
cabdinaas waa maasan yahay anu horta xildhibaan baanaa sharci ah dastuuri ah saaxiibka aragtidiisa waa ku mahadsan yahay qof walba aragtiisu hadlaya lagumana yani carqaladaynayo oo waxaa waa xorriyad hadlaynaa waana qodob dastuuriya qofka in codkiisa lagu karaameeyo anuu xildhibaan baan ahay dastuurka jubbalandna waa midkaan ku shaqayno waa sharci constitution wey ereyga ah mudaxileedka wuu dhammaaday mudaxileed annagu nagama dhammaanin waana qodob dastuuri ah qodobka soddoni koowaad farqadiisa labaad baa baarlamaanka wuxuu wax ka bedel ku sameeyey dastuurka mudaxileedka meeshu marka hore uu afar sano ka ahaa ayaa mudaxileedka golaha dowladda waxaa laga dhigay shan sano madaxweynahan looguma darin baarlamaankan loogama darin laakiin dastuurkii wax ka bedel lagu sameeyey yaa ku samayn kara ma afsi dadweyne mise xildhibaanadaa samayn kara xildhibaanadaa samaynayo waa qodob dastuuriya waa kuu soo wadaa baarlamaanka wuxuu awood u leeyahay oo dastuuriya qodobka soddoni koowaad farqadiisa labaad cida doona ha akhriso wuxuu baarlamaanka dub eegis ku samayn karaa wuxuu ansixin karaa wuxuu diidi karaa wuxuu tirtiri karaa sharci qabyo ah oo hore u jiri in wax laga bedelo waxna lagu daro dastuurka in wax ka bedel ku samay golaha baarlamaanka waa qodobkaas dastuuri wey hadda kugu celinaya qodobka soddoni koowaad farqadiisa labaad wey inay dib u eegaan wax ka bedelaan ansixiyaan diidaan wax yacni tirtiraan sharci hore u jiri ayna keenaan mid cusub ama wax ku daraan ama wax ka bedelaan golaha baarlamaanka iskale awoodda baarlamaankaas cid kaleo wax ku sheega ma jiraan baarlamaanka kaas ayuu sameeyey oo muddada halka sanaa oo hadda laisku hayso annaga kuma darsan cidn dastuurka wax ka bedel ku samayn madaxweynaha nagu darin baarlamaankaan lagu darin laakiin waa qodobta suuriya taana waad og tahayoo dhammaan maamul goboleedaba qodobkaas qaatayba maamul goboleed dalka jiro intaan kole buntland ka buntland shan sana ahayd marka hore weliba shan sana iska ahayd kuwa kalea afar afar ahaa ayagana qodobkaasay qaateen dastuurka wax ka bedel kuse shan sanay gaarsiiyeen muddada shan sanaana waxay ku egtaa haddii ninka alla ku simo ogosto laba kun iyo labaatan iyo afarto waxaan rabnaa intaa ka horeys macaaradku saaxiibadii naga aragtida duwan oo aan jecelnahay mudaxileedka xilligaas inta laga gaaraya dalka amnigiisa aan ka shaqayno inaan wada shaqayno oo gacmaha isqabsanno sistamka lagu dhex shaqay waxama kuma dalka horta daana xuraynin meeshii nabad baa wax laga dhaxlaa say dhaxal ay nooga helaan dalka amnigaan ka shaqayno horumarkiis ka shaqayno ayaan ku soo dhaweynaa waad mahadsan tahay waayahay brofesorkan usoo laabanaya cabdulaahi sheekh shaafici dabcan dastuurka marka laga hadlayo waad aragtaa xildhibaanku waxa uu sheegay in baarlamaanku ay wax ka bedel ku sameeyeen muddada xilhaynta xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka oo shan sano ay ka dhigeen marka dadka qaarkii waxay leeyihiin dastuurku waxa uu wax ka bedel ku samayn karaa afti dadweyne dadka xildhibaankana waxa uu leeyahay xildhibaanada ayaa samayn kara mucaaradkana dabcan arrinta si weyn bay uga soo horjeedaan yaa bedeli kara dastuurka sidiisaba bismillah waa mahadsan tahay dhammaan waa salaamaya martida horta dastuurka jubbaland waa dastuur yaroo qabya annagaan samaysanay dadka sameeyaan ka mid ahaa xukuumadihii hore aan ku soo jiray sidoo kale dastuurka soomaaliya guud ahaan waa qabyo dhibaato hadda qabyo oo ku yahay aanan garanayno qodobada siyaasadeed markii la tago caasimada iyo wadqaybsiga iyo dhaqaalaha markii la tago waa la xajimoodaa laakiin guud ahaan dastuurka soomaaliyana weli qabyo waaye markuu dhammaystirmana dabcan dastuurada kale ee steedyada waa in iyaguna toos adhabtigareeyaan raacaan qodobkan ah maxaa la horta markaan baarlamaanka iska dayno oo luqad kale aan isticmaalno wakiilada golaha wakiiladaan dhahno islamarkaana iyaga naftirkooda magacooda wuxuu noqonayaa xeerdejin baarlamaanku isagaa xaqu leh dastuurka inuu ilaaliyo wax ku daro waxna ka saaro cid kale oo xaqu leh ma jirto technically waa la qabsan karaa oo dadweynaha la tashigiisii iyo waxyaalahood cidna afti dadweyne ma qaadi karto hadda doorashadan ma lagu samayn karin hadda ninka madaxweynaha doonaya axmed omer inuu bedelo rabo wuxuu rabaa baarlamaanka toddobaatan shanta inuu doorto laakiin diyaaro ma aha ama maba arkaba mana jirto fursad ah in codbixin la qaado marka inay intay baarlamaanku fadhiisteen nagu wargeliyeen waxbaan ka bedelay taamkii muddaxileedkii jubbaland oo hay-adaha dastuuriga ah hadday dhaheen qodob lagaga doodi karo lagaga hortegi karo horta ma jiro xaqiiq marka laga hadlo dadweynuhuna fursad ma laha hadda sideedana dee baarlamaanka iyo siyaasadda iyo madaxnimada waxay isku yeeryanaya waa niman koobanoo jifooyin koobanoo soomaaliya ka mid ah matalan hadda axmed doobe waa nin reer hebeela jifre hebeela kuraasta waxbuu ku leeyahay anigu reer hebeela jifaa baan waxba kuma leeyahay kama hadli karo marka arrinta formulahaas markuu yaallana waxay noqotay resourceka jira ee wax lagu doonto dhab markaad fiiriso khilaafaadka jira waxba ma jiraanba somalilan ka soo bilow ilaa iyo halkaan joogna ka soo qaad dhammaan madaxnimo iyo resource baa laysku haystaa mooyaane layskuma haysto waxyaala waaweyn oo la sii taaban karo qoladana qolada intaa ka ama hebel baa saas wax ka yeel maaha ma jirto marka anigu waxaan qabaa muddaxileedka ay baarlamaanka jubbaland sameeyeen marka laga tago madasha qaranka ayaa fadhiistay waxay soo sameeyeen hab la xidhiira doorashooyinka waxaa la dhahay nofembar bay dhacaysaa doorashada isteedyada waxaa kaloo la sheegay doorashada dowladaha hoose halkaa waxaa ku jirta oo aniguan xoogaal u ahay kii waxaan ka mid ahaa guddigii baarlamaanka dib eegistiisa la shaqaynayay bulshada rayadkaa mudaxileedka dowladda federaalka ee soomaaliya waa la ansixinoo baarlamaanka la geyn laakiin wuu qoran yahay wax ka bedel ku jira in shan sano noqon doono wax xukuumaddii horena xataa raalli ka ahayd wasaaradda dastuurka soo maray oo guddiga dib eegista labada iyo guddiga korjoogtaynta intaba soo maray bulshada rayadka annaga waan ansixinay waan raacnay annaga naftukayagu warta taas mudaxileedku saas waaye laakiin marka doorasho laga hadlayo oo isbedel la samaynayo qolooyinka mucaaradka anigu hal erey ilaa weligii mar hore xataa ereyga isbedel waxaa in laga dhigo maaha in qof meesha laga saaro qofna yimaado isbedel saas maaha isbedelka waxaa la rabaa transformation waa inuu u dhacaa si cad oo qoraal ah oo isbedel oo matalan qolada mucaaradka waa inayna soo hordhigaan kuwan hadda xukunka haya si ka fiican say u maamulayaan wax wana nagu qanciyaan annaga sidan baa ka fiican sidaan baan yeelaynaa ma aha intii hore dowladdu dabcan waxay u baahan tahay in la dhaliilo waxay u baahan tahay in la saxo in lala fadhiisto sida xildhibaan shir noola doodayo shirarkaan ugu yeerna fagaaraha bulshada rayidka markeeda la xisaabtamaya dowladda waanu guddiyada annagana la shaqeeyay kuwa xuquuqul insaanka kuwa dastuurka kuwa arrimaha bulshada waanu yeernaa wasaaradaha waan la kulannaa laakiin marka laga hadlayo in siyaasadda waddanka la bedelo oo laga bedelo waddadu ku socdo waxay u baahan tahi lagu wada qanco kadibna ay yeelato dhinacyada laga soo fadhiisto xukuumaddan hadda matalan macaaradka waxaan ka maqlaa aniga axmedoobe meesha waa inu dhaafaa iyagu maxay u diyaariyeen axmedoobe axmedoobe naftigiisu markuu berri kursiga ka tago waa nin dhallinyaro ah oo raba inuu noolaado mustaqbal leh muxuu noqon doonaa ma tugtugu dhalay guriga laga saaray buu noqonayaa ma maxamed uu soo baxday farmaajo inta xilka laga wareega uu iska baxayaa ma farmaajo hadda waa xildhibaan waaye oo sharciga dugsiurka u ogolaanaya madaxweyne kastoo hore inuu xubin sharafeedka iyo baarlamaanka axmed baarlamaanka muu ku biiri doonaa ma ganacsiga dukaamuu furanayaa nin ammaankawaxyaalaal badan baa u baahan dowladdu waxay u baahan tahay in yaan laysku qabsan kursiga ay tahay in laakiin dastuurka la diyaariyo mucaaradka xaq waxay leeyihin intay fadhiistaan baarlamaanka la fadhiistaan inay dhahan qodobadan iyo qodobadan dib aanu eegno barnaamijkan aan dib u eegno kan ha laga hadlo sidee waddanka loo maalgashanaya qaabkee loo shaqaynayaa maxaa qofka muwaadinka xuquuq muxuu leeyahay waxyaala badan oo dhima baa jira kiisu uu muddada iska sii dheeraaso iska sii joogo soo mucaaradka xaq uma laha inay qayliyaan haa xaq bay u leeyahay sidoo kale isaguna waxaa laga rabaa haw intuu kursiga ku fadhiyo waxba inuu wax diyaariyo ma aha inuu meesha iska fadhiyo laakiin waa in wax diyaariyo waaye muxuu noqonaya madaxweynihii koowaad ee jubbaland bu isagu noqonaya soo ma muxuu ka mutaysanaya baarlamaanka waa inay diyaariyaan kan ku xiga muxuu mutaysanaya dowladnimada in la kala dhaxlo waxay ku xidhan tahay in documentation loo sameeyo la nadaamiyo uuna jiro hay-ado garsooro madax bannaan ay kala madax bannaan yihiin madaxtooyada iyo baarlamaanku in dadkuweynaha xuquuqdiisa la caddayn karo sidoo kale marka laga hadlayo dadka human capital resourceka ah ee aqoonta leh matalan dadka garyaqaanada oo looyariska magaalada joogaan xeel dowladda kahayn dowladna aan u shaqayn dee dowladdu way la tashan kartaa waa isticmaali kartaa dadka siyaasadda professionalku waa sidoo kaasoo kale marka haddii laakiin leylaha dowladda waxaa ka mid ah albaabada way xidhan yihiin anigu xukuumadd markaan ka tegay waxaan uga tegey cidan la shaqeeyaan waayo infact saasoo kale rag badan baa uga tegaya soo casileya marka inaan iscasilan ceebma way xiran yihiin maxaa loo qaadan karaa waxaa loo qaadan karaa qof walba waajib baa saaran xaq buuna leeyahay marka aniga waajleecayimo hawshaasad qabanaysaa waajib baa i saaran koow laba saddex afar la odhan karo xuquuqna waa leeyahay kow iyo laba saddex afar ah marka qof wal hay-ad kasta institution kasta waa inuu waajibkiisa fushado si xuquuqdii loo helo madaxweyne soo socda oo maqan de ma garan karna sawirkiisu noo coogiya marka muhiimadda waxaan ku soo koobaya doodeen o dhan waxaan kusoo afjarayaa waxaan u baahannahay jubbaland ku midaysan danaheeda jubbaland amni ah jubbaland lagu xisaabtamo jubbaland cidda danaynaysa ay bannaanka taallo ee halkaas soo fadhiisato laakiin nin maqan waa dhisabee nairobi naga jira oo saaxiibkii cabdi caliy ka mid yihiin cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo dadkaas ka mid yihiin xataa uma baahan iyaga naftigooda waa mahadsantahay waaya aad baad barofesor mahadsan tahay cabdinaasir baan u laabanayaa oo ka mida dadka sida weyn uga soo horjeeda maamulka cabdinaasir haye maxaa diidaya in ragga siyaasiyiinta ee maqan in magaalada kismaayo ay yimaadaan maamulka ay la hadlaan
horta waa waad mahadsantahay aadanow wax walbana waxay ku dhisan tahay wakhti iyo time xilliga iyo timeka loogu talagalayna waa imaan doonaan kaambooyinkoodana ka samayn doonaan kismaayana maxaan ku dhaha waa la isku arki doonaa waxaan annaga u baahannahay wax kale ma ah jubbaland ma necmin waa dowladdanadii waa deegaankanagii keliya waxaan rabnaa inuu maamulku noqdo boroisdhiib uusan noqonin saddex iken mid aan kala baxo walaalkii shire waxaan rabaa in loo soo codeeyo oo uu ku faantamo beri igula burmo cod intaasaan ku soo baxay ma raba laakiin day in la dhaho saddex iken mid baan kala bixiyo wax shaqaynaya dadka ma aha waxaa loo baahan yahay in intuu soo qaada madaxweynaha axmed doorasho hufan oo maxaan ku dhahay lagu kala guulaysto uu qabto dastuurkana ma qabo mar saddexaad axmed inuu soo sharax ma qabo hadda wuu ogyahay xildhibaanku hadda waxaa loo qaban qaabinaya maxaan ku dhahay in la dhaho axmed baan mar saddexaad u waxayna lama rabo ma ogola dastuurka ma ogola waa kuu ogyahay xildhibaanku markhaati ku yahay hadda wuxuu ii leeyahay dastuurka annaga wax ka bedelan annaga waxayna dastuurka shalay jaamacadda loo fadhiyey baarlamaan ma ahan wx sameeyey rofesorka ka mid ahaa shacab odayaal dhaqameed baa sameeyey dadkii sameeyey maanta waa laga tegey amendment markii loo baahan yahay waa inuu ku yimaadaa dadweynaha deen oo xildhibaan shir miiska ii fadhiisto uu ansixiyo laakiin anaa ku darsaday haddee kudarsiga axmed haskaga darso soddon sano markaa taasay macno tahay lakiin annaga waxaan doonayna waxay tahay doorasho hufan oo maxaan ku dhahay aan eex iyo bahalki lahayn amnigeedu sugan yahay dhibaato aan laga baqaynin dadkan iyo deegaanka horumar bay u baahan yihiin uma baahana maxaan ku dhahdaa in la dhaho kunbaa u weyn kunbaa u yar jubbaland kuma shaqayn karto annaga annaga way caddahay warka annagu ma maqlaysaa annaga gudoominta jubbaland iyo dhigdaalinteeda uma soconno laakiin qofka raba inuu shalay intuu qaaday soo istaagay inuu dumiyo oyna ka dambayn axmed maxamed islaam wey waxaan kula talinayaa oon ra'yi ugu soo kordhinayaa axmedow qofka legasi buu ka tagaa ha noqoto intaa hore ee dhibaato aad ku soo samaysay intaa kaaga ekaataan leeyahay walaalka shire anoo ixtiraamaya oo waxaynaya ha noqdo xildhibaan u doodi kara shacabka iyo deegaanka toddobaatan iyo shan xildhibaan bay sheegtaan hal xildhibaan oo macaanta macarada ma dhici karto nin walba waa la ogyahay aadan magaalka kismaayo isla joognaa hal xildhibaan oo maanta halka ruux ee maanta leeyahay maamulkan kismaayo wuu ka ra'yi duwan yahay waa aniga rofesorka makhaatibu ka yahay ururada bulshada cid hadli karta male siyaasi hadli kara male wasiirka u dambeeya shalayis casilay wuxuu ka dhawaaqaya waxay ahayd madaxweynahays bal madaxweyne iyo dadkiisa wasiirradii la shaqeynaya aan is arki karin waa waxaas waa dowlad lama dhihi karo waxaan u baahannahay jubbaland dowlad oo dhisan oo cusub baan u baahannahay oo qayrka la qabda oo maxaan ku dhaha horay socota koonfur galbeed oo shalay naga dambaysa waa arta horumarkay gaadhay iyo siday ku tallaabsanayso war annaga horumar baan u baahannahay hadduu rabi axmed wiilkiisa ha yimaado horumar bay u baahan tahay dadkani cadaalad bay u baahan yihiin guri la gato dhul la sii gato waxba ma soo kordhaya aadanow waa tahay aad baad cabdinaasir mahadsan tahay weli gabagabada barnaamijka ee faaqida toddobaadka ee v o a ayaad nagala socotaan oo aynu gabagabadiisii kusii saqanaa xildhibaan shire dabcan cabdinaasir waad maqlaysay brofesorkana dee dabcan waa uu ka horreeyey wararkan sheegaya hadda cabdinaasir uu sheegay in dastuurkii aad wax kabedel ku samayseen gaar ahaan arrimaha la xidhiira in mar kale madaxweyne axmed uu soo laaban doono taa maxaa ka jira
aad baa umahadsan tahay horta doorasho maana gaarin axmed inuu soo noqonayo waa cilmo qayb ilaahay baa og sa annaga taa maba haynaba xeerka ama shuruucda annaga gacanta ku hayno wax hadda annaga doorashana dee nofembar alahana gaarsiiyey ninkii dalka inuu maamul rabo xilligaas horta ha sugo inta ka horeysana horaan u sheega amniga iyo horumarka iyo isdhexgalka bulshada reer jubbaland in laisku wada horteen marwalba erigay taasaan kusoo celinayaa axmed baa soo noqonaya haddee nofembarka nofembar intaa naga xigto wakhti badan baa naga xiga allahana gaarsiiya hortaa leeyahay midda kale ku ahayn waayahay xildhibaan aad baad umahadsan tahay gabagabadaan kusii saqeynaa xalka muxuu ku jiraa mucaaradka se xalka maxay u arkaan xildhibaanka laftarkiisu min hal su-aal ayaan idin weydiin doonaa dhammaantiin iyadoo gabagabada barnaamijka aynu soo gaarnay brofesorkan aan ku soo gabagabayn doonaa laakiin cabdinaasir xalka muxuu ku xal ku jiraa xalka muxuu kuula muuqdaa xalku wuxuu ku jira waa cadyahay xalku wuxuu xalku ku jiraa waxay tahay in dadkan la isugu yimaado oo doorasho hufan loo qabto ninkii calafkiisa ilaahay siiya asagay u taallaa walaalkii shire ma aanaan sii gaarin waxaan la sii gaarin cilmiqayb ma ah markuu leeyahay waa runtii waa cilmiqayb ma ah laakiin anna waxaan haynaa xogta iyo siyaasadda iyo sirta hoosaan ognahay xildhibaanada shalay lacagta wixii loo siiyey maanta wax lacagta loo siinayo mushaar joogtaa ma qaataan anagu laakiin annaga laakiin xalka aan rabna waxay tahay in doorasho hufan intay dhacdo xildhibaanku uu mushaar joogta yeesho uu deegaan joogta oo matala u yeesho middaan u soconno waa middaa waxaan ku dhihi lahaa ku dari lahaa war dadkani waxay u baahan yihin mar walba cadaalad bay u baahan yihin hal guri xildhibaanku wuxuu yidhi in lala taliyo waan diyaar baan u nahay talada uu sheegaya waa runtii waa sax laakiin nin wasiirkiisa ilbaab ka xidhay cidda la talinaysa waayo cidka lama talin karto aad baad umaasan tahay xildhibaan shire xalka muxuu kula muuqdaa
xalka waxaan jubbaland jubbaland waxay u muuqdaa annaga dhammaan reer jubbaland inaan gacmaha isqabsanno wixii khilaafa xagga iska dhigno qof kasta oo wax raba wanaag buu ku helayaa waana soo dhowaynaynaa dowlad aan mucaarad lahayn de dowlad mabahaba saaxiibada inay naga aragti duunadaan diyaar baana waa soo dhaweynaynaa laakiin aragtida ha noqoto mid dalka iyo dadka wax u tarayso innagana waxaan ku qaldannahay dodolaalada ayna tusaan ayaan hortayaan u aragnaa waxaan rabnaa inay soo dhowaadaan nala shaqeeyaan dalkooda dib ugu soo noqdaan dib udhis dalka ka shaqeeyaan amniga iyo horumar ka shaqeeyaan si wanaagah taasaa anagu xal ku arnaa waana soo dhawen gooshana way fidsan tahay aad baad umaasan brofesore aqoon-yahankii gobolkaa tahay maxaad ku talin lahayd xalkas muxuu ku jiraa gabagabadii
horta anigu dhinaca bulshada marka laga eego bulshadu dee adeeg bay u baahan tahay in la caawiyo xaalad adag baa lagu jiraa hadda ilino iyo waxbaa laga cabsanaya fatahaada inay dhacaan rabab xoogan sidoo kale dadkii abaarihii hore waxyeeleeyeen ma waxba loo qaban maciishadda way kacaysaa dadka inkamka ee dakhligu waa yaryahay horta marka hore waxaan qabaa in dadweynaha xaggiisana afkooda ku hadlaya waxay u baahan yihiin in sidan si ka fiican adeegu noqdo lana joojiyo arrimaha emergensigaha degdega ee loo bedelo bulshada iyo waddanka horumar in laga shaqeeyo dhinaca siyaasadda waxaan ku talinayaa marka hore barnaamijkan political reconciliationka ama dibashiisiinta siyaasadeed horta inuu sii socdo oo wadahadalladu aanay istaagin xataa qolada diidanee bannaanka jirta guud ahaan inaan hadawada hadallo istaagin wadahadalkan waxbuu sii bogsiiyahay waxba ma halleeyo arrinta u dambaysa aan qabaa waxay tan ku talinay dalkan ammaan buu u baahan yahay haddaan waddankan amniga wax laga qaban oo nimankaas waddanka jarjaraya wax laga qaban waxba lama qaban karo doorashona ma dhici karto horumarna ma dhacayo adeegna ma la bixin karo guud ahaan midda u dambaysaan faraya waxay tahay guud ahaan soomaalida xataa ma ka codsanayo waan faraya sababta waxaan isleeyahay waa markii u dambaysayo way dhici karta hadda oday baan ahayo inaan mararka qaar fursado dambe helin ilaahay baana ku caalima laakiin waxaan jeclahay maanta madaxda soomaaliyeed ama kuwa soo socdaa in xoogga la sar waddankan in amni laga dhigo dalkan adoon ammaan helin waxba waa iska hadal miiskanaan ku dhex hadlaynaa laakiin intaynu israacno ma gaari karno meel hebla annagoo ammaankaana cabsi ka qabin aad baa mahadsantaha waayahay aad baad umahadsan tihiin gebagabada barnaamijka faaqiidaha toddobaadka ayaa dhegaystayaal soo gaaray ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijkan waxaynu diradda ku saaranay khilaafaadyadii siyaasadeed ee hareeyey maamulka jubbaland iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka aragti duwan maamulka ee dibadda uga maqan gobolka iyo sidoo kale kuwii dhowaantan la soo xareeyey barnaamijka waxaa igala qaybgalayay oo aan si weyn ugu mahad celinayaa brofesor cabdulaahi sheekh shaafic cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mida aqoon-yahanada gobolka iyo sidoo kale xildhibaan shiro coley oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka jubbaland iyo sidoo kale cabdinaasir caliraage oo ka mid dadka sida weyn uga soo horjeeda maamulka guud ahaan intaas ayaa barnaamij kusoo gebagabanaya tan iyo jimcaha dambe nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay aadan maxamed salaad oo dooddaasi noogu soo diyaariyey magaalada kismaayo intii uu ku guda jiray ama xilligii uu ku guda jiray ololaha doorashooyinka afar sannadood ka hor madaxweynaha maraykanka jo biden waxa uu ballan qaaday inaanu jiri doonin derbiga xuduudka laga dhisayo haddii madaxweynaha uu noqdo hase ahaatee eh waxaa la sheegayaa in uu haatan sheegay in uu yahay dhismahaasi mid aanu waxba ka qaban karin joojintiisa wariyaha v o a steve herman ayaa warbixintan washington ku diyaariyey waxaana soo koobaysa falastiin axmed iimaan mar ay wariyaasha aqalka cad wax ka weydiiyeen ka noqoshada mid ka mida ballanqaadyadiisii ololaha doorashada madaxweyne jo biden wuxuu sheegay khamiistii inaysan jirin xal kale oo aan ahayn in derbi laga dhiso xuduudda mexico sababtoo ah waxa uu ku guuldaraystay inuu sharci-dejiyayaasha ku qanciyo inay u leexiyaan dhaqaalaha derbigaasi lagu dhisi lahaa tallaabooyin kale oo dhinaca amniga ah
ma jiro wax sharciga waafaqsan oo aan ahayn inay lacagta u isticmaalaan waxa loogu talagalay taas ma joojin karo biden ayaa markaasi la weydiiyey inuu u malaynayo in derbiga xuduudda uu shaqaynayo wuxuuna ugu jawaabay taasi ma shaqaynayso dib u noqoshada ayaa ka caraysiisay madaxweynaha mexico andres manuel lobes obrador waxa uuna warfidiyeenka u sheegay gelinkii hore ee shalay tani waxay noqonaysaa tallaabo kale oo dib u dhaca dhismaha derbigani waxay ahayd halkudhigii muhiimka ahaa ee ololihii guusha ee donald trump ee labadii kun iyo lix iyo tobanka ee madaxweynenimada iyo xudunta maamulkiisa inkastoo wax yar oo ka mida derbiga cusub la dhisay
aad bay umahadsantay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiineysay warbixintii wariyaha v o a steve herman halkaad kala socotaan waa washington haatanna aynu mid ka mid a heesaha ku wada nafsanno
xubna hadalkaaga qubataa barhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xubna hadalkaaga qubataa barhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertahay xaalkayga adoo waraysan xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaataa qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xaalkayga adoo waraysan xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata ka qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xilliga kala dheerideena xusuustaadan la noolay adigu adigu adigu xilligada ka dheertahay adigu waa hagaag codka fanaanka suldaan seeraar intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaanay guud ahaan idaacaddii fiidnimo ayay u ahayd gebagabo tan iyo kulankeenna dambe nabadgelyo